بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada barnaamijka caalamul yoom oo idaacadda islaamiga al andalus aad ka dhegaysataan maalin walba marka laga reebo maalimada jimcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xabajoojintii magaalada khaso oo lagu daray maalmo dheeraad ah iyo maxaabiis hor leh oo laysweedaarsanayo mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa qarax ku burburiyey gaari gaashaman oo ay leeyihiin ciidamada xukuumadda dabadhilifka ee maali dowladda siraalyoon ayaa ku dhawaaqday inay fashilisay inqilaab militari iyo kooxaha hubaysan oo xabsiyada waddankaas ka sii daaya in ka badan laba kun oo maxaabiis ah xarun ay leeyihiin yahuudda sayuuniyadda oo ku taalla magaalada montereyal ee waddanka kanada oo weerar lagu qaaday dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in mar kale taageera xooggan ay siinaysa xukuumadda kiyef ee waddanka yukrein si ay isaga difaacdo duulaanka ballaaran ee ruushka qodobadaas miyay soo korreead maqli doontaan waa mar kale iyo caalamulyoom بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka waddanka siraaliyoon ee dhaca galbeedka qaaradda afrika waxaa la fashiliyey waxay maamulayaasha waddankaas ugu yeereen afgembi militari wararka ka imaanaya magaalada freetown ee caasimadda u ah siraaliyoon ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay soo afjareen weeraro aad u xoogan oo lagu qaaday xabsiga ugu weyn waddanka iyo bakhaarada hubkan lagu keydiyo kuwaas oo kaabiga ku haya qasriga madaxtooyada maamulayaasha waddanka ayaa sheegay in iska horimaad saacado badan qaatay ay ku dhinteen labaatan qof oo u badan dhinacyadii dagaalamay kooxaha weerarka qaaday ayay u suurto gashay in xabsiga dhexe ee magaalada freetown ay ka sii daayaan in ka badan laba kun oo maxaabiis ah iyagoo gacanta ku dhigay saanad hub ah oo u lahaa ciidanka taagta daran ee waddankaasi madaxweyne ku-xigeenka siralion ayaa kelimad uu ka jeediyey telefishinka afka dowladda ku hadla wuxuu ku sheegay inay soo afjareen weerar uu ku sifiyey shirqool weyn wuxuu tibaaxay inay gacanta ku dhigeen dhammaanba raggii hogaaminayay weerarkan islamarkaasa su'aalo la weydiinayo kooxaha weerarka qaaday ayaa la sheegay inay doonayaan inay qabsadaan bakhaarada hubka dowladda kadibna ay weerar ku bilaabaan ilaalada qasriga madaxtooyada ilaa ay ka qabsadaan taliska ciidamada siralion saraakiisha gacanta lagu dhigay ayaa horey uga tirsanaa dowladda waxaana lagu eedeeyey inay maleegeen inqilaab dhicisoobay kolonel ciise banjuure oo ahaa fayeenka ciidanka milatariga siralion ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in saddex iyo toban ka mid ah ciidamada dowladda ay ka mid yihiin labaatanka ruux ee ku dhintay weerarka weerarka ka dhacay magaalada freetown oo saacado badan qaatay ayaa cabsi geliyey malaayiin qof kuwaasoo isku diyaariyey in magaalada isaga barakacaan kolonel sheekh ismaaciil oo ah madaxa hay-adda xabsiyada ee waddanka siralion ayaa sheegay inuu xaqiijin karo baxsashada kun sideed boqol iyo sagaashan maxbuus oo ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada freetown dalka siralion wuxuu ka mid yahay dalalka ugu fakhrisan qaaradda afrika waxaana dalkan ka jira maleeshiya dembiilayaal ah iyo xukuumad musuq maasuq badan dowladda siralion ayaa mar ka qayb qaadatay duulaanka saliibiga ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya iyadoona ciidamadeedu ay qaab calooshadu shaqaysnimo uga dagaalameen waddankan walow markii dambe ay isaga insaxaabeen isbaysiga kufaarta afrikaanta ah kadib markii waddankooda uu ka dilaacay cudur dilaa ah بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
qaybaha hore ee caalamul yom ayaad degeysanaysaan muasasada asxaab garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida ayaa baahisay maqaal cusub oo qayb ka ah silsilada wacyigelinta ee looga qisoonayo sabarka iyo sugnaanta ay muujiyeen shacabka magaalada khaza warbixin arrintaas ku aadan waxaa sii ambaqaadaya walaalka xaaris tani waa qasada kuwa sabray hooyadood ah ee ay khiyaaneen deriskeeda waa ciwaanka maqaal ay baahisay muasasada warbaahineed asxaab kaas oo uu qoray qoraal ugu magacaabo saalim ashariif filistiin waxaad ku jirtaa qalbigayga laga soo bilaabo waagii aan caruurta ahaa ee aan iskuul ka dhigan jiray welina waxaa iga hor muuqda oo aan maskaxdeeda ka bixin nin filistiini ah oo aanu deris ahayn kaas oo mararka qaar maqnaan jiray kadibna soo laabanaya isagoo dhaawac ah sideenu hilmaami karaa habaryarteeda khaza hooyadii saabiriinta anigoo kasoo jeeda masar waxaan kusoo barbaaray jacaylkaaga waxaan ka mid ahay jiilka u nool xoreyntaada iyo uhiilinta diintaada waxaa laga joogaa wakhtigaas konton iyo shan sano welina khaza waxaad tahay mid sabraysa ayuu saalim ashariif ku bilaabay maqaalkiisa zamankan aan ku guda jirno ee uu socdo loolanka u dhexeeya xaqa iyo baadilka waxay ummadda islaamka maraysaa marxalad taariikhi ah oo aada u muhiimsan haddii ay ummaddu wanaajiso ka faa'iidaysigiisa wuxuu allah waafajiyey addoommadiisa mujaahidiinta israaca kula jira maraykanka iyo yuhuudda in ay horaantii labada kun darbo kulul gaarsiiyaan cadowga banaankana soo dhigaan tabardaradooda gudaha iyo doqonnimadooda dibadda ayuu sii raaciyay hadalkiisa qoraaga maqaalkan ay baahisay muasasada as-saxaab mashhadka iyo muuqaalada waxaa ka taagan khaza ayuu qoraaga maqaalka ka eegayaa dhowr dhinac jaanibka cadowga wuxuu tilmaamayaa in maraykanku yahuuda u fidiyey taageero dhan weliba ah isaga oo siiyey toban bilyan oo dollar iyo hubka noocyadiisa kala duwan si yahuudda ugu duqeeyaan dadka marasta ah ee jooga khaza wuxuu sidoo kale maraykanku u diray yahuudda maraakiibta diyaaradaha xambaara iyo laba kun oo askari oo ka mid ah ciidamadiisa gaarka ee maraykanka oo ah kuwa kusoo jabay afghanistan generaalada ugu sarreeya maraykanka ayaana hogaaminaya gumaadka wuxuushnimada ah ee yahuuddu ka geysteen magaalada khaza welina u birtumanayaan in xasuuqyo hor leh ka geystaan waxaa waaqic ahaan u socda waxay sugayaan in yahuuddu iltisaamayaan caqiidada ay aaminsan yihiin bannaankana waxay soo dhigayaan sida ay yahuuddu u necab yihiin jinsiga bashariga inta iyaga ka soo hartay xasuuqyada ay gumaad ka geysanayaanna ma ahan wax qarsoon ama xitaa lagu dabooli karo ciladaha mala-awaalka ah ilain qofka haysta mobel ayaaba bartanka dhacdooyinka kasoo tebinaya xaqaa'iqda kafaar ah iskabadda tobanaanka telefishinka ee tooska uga soo waramaya khaza tanina waxay muujinaysaa in yahuuddu aanay barabin in ay qariyaan jaraa'imtooda keliyana doonayaan in ay ku argagaxgeliyaan dadka waayaabe maraykanku mahooggii iyo jabkii ka soo gaaray muslimiinta afghanistan ayuu kaga argudanayaa khazada muslimadda ah ayuu yidhi saalim ashariif isagoo sii hadlaya saalim ashariif wuxuu leeyahay miyaad ku guulaysateen inaad ridaan nidaamka maamul ee ka jira khaza waa maya miyaad ku guulaysateen in aad xoog kusoo furataan maxaabiista laydinka haysto waa maya miyaad xamaas tirtirteen waa maya miyaad ka faa'iidaysateen tajrubadii afghanistan waa maya miyaad ku guulaysateen in aad ka soo kabsataan isla weyninka buudka lagula tuntay waa maya marka maxaad samayn doontaan miyaad ilaawdeen in tajrubadii afghanistan ay dhoweyd malihiina wuu hoogi doonaa dadaalkiinan halbacaad lagu lisay ayuu noqon doonaa go'doominta iyo duqaynta wax natiijo ah ma keeni doonto idinma furno oo kuma dhacdaan in aad khaza la keli noqotaan dadkeedana aad barakicisaan wakhtiguna ceeb waxaan ka ahayn idinma siin doono taariikhduna waxay ka marakici doontaa in ummad qalbi qalalan markii ay hubka wax gumaado heshay ay gumaadeen dadkii hareerahooda joogay iyagoo hunguriyeynaya khayraadka ay haysteen dhammaan ummadaha iyo shucuubta dunida ku nool waxaa la gudboon in ay isku diyaariyaan dagaal dhul iyo cir ah oo ay la galaan maraykanka iyo yahuudda waana in ay ku dadaalaan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kalena waa in ay lahaadaan dhiiranaan horseedaysa in ay adeegsadaan hubkaasi haddii kale dhabarka ha u dhigtaan karbaashka uga imaanaya maraykanka iyo yahuudda ayuu leeyahay saalim ashariif marka laga hadlayo jaanibka reer khaza iyo mujaahidiintooda wuxuu qoraagu tilmaamaya in howlgalka duufaanta al aqsa ee toddobada oktoobar uu argagaxa iskurxayaac ku riday muasasaadka maamulka sahiyuuniyadda marka laga hadlo muasasaadka caskariga ee ciidanka gumaystaha waxaa gebiyahaanba la burburiyey guutadii khaza tiro ka mid a ciidankeeda iyo saraakiishada gacanta ee lagu dhigay khasaaraha rasmiga ah ee gaareenna ilaa iyo hadda lama xaqiijin muasasada amniga ee maamulka yuhuudda waxaa iyana gaaray sida uu maqaalku tilmaamayo darbadii ugu xooganeed abid intii ay jirtay oo waxaa laga gudbay dhammaan barkontarooladii elektroniga ahaa iyo derbiyadii maadiga ahaa dadkii yahuudda ee halkaas lagu deegaamiyeyna waxay awoodi waayeen in ay difaacdaan sababta ay halkaasi u joogeen marka loo yimaado mu'asasada siyaasaddana waxay siyaasiyiintu galeen muran iyo isqabqabsi gudaha ah oo ay ilaa maanta ka dhex jiraan taasoo keentay in maraykanku uu si deg deg ah usoo farageliyo hogaaminta dagaalka ka dhanka ah filistiin haddii aanu jiri lahayn faragelintaas maraykanka uu sameeyeyna wuxuu saalim al-shariif rumaysan yahay in dhacdooyinku ay weji kale yeelan lahaayeen waa inaanu umusaabiriin wax ka barano oo aan u dhowgano duruusta maalinlaha ah ee ay siinayso kuwa cadowga ku ah jinsiga bashariga halkee buu gaarsiisan yahay sabarkeeda iyo sugnaanteeda waa shacab aan marnaba jabaynin duqeymaha burburinta iyo tirbeelka dadka lagu laayay marnaba ma jilcin go-aankeeda cadowguna nasri kama helin suhyuus liibeedu waxay ku khasaartay dagaalka wixii ka dambeeyey markii mujaahidiintu ka gudbeen derbiyada waxaad tihiin yahuud iyo maraykanow kuwa faashiliin ah doonitaanka dagaalka ee muslimiinta waxay ku jabi weysay toddobaatan iyo shan sano oo xadgudub ah marka ma waxay ku jabaysaa toddobaadyo aad duqeymo aan hore loo arag geysataan ayaa lagu yidhi maqaalka ay bahisay muasasada warbaahineedda asxaab doodiina iyo baaqidiini way dhaceen dacwadeennuna dib ayay u bilaabatay marka laga soo tago in howlgalkii toddobada oktoobar uu xaqiijiyay ahdaaftiisa militari kuwa siyaasigan aan rajaynayno in uu dhowaan xaqiijiyo waxaa jira ahdaaf kale oo barbar socda ahdaafta waaweyn waxaana ka mid ah in howlgalku uu dhirtiray yahuudda iyo in ay dhibanayaal yihiin oo dadka caalamka tusay in ay iyaguba daalimiin yihiin sidoo kale maraykanka iyo yurubna way caddaatay in aanay waxba ka jirin xuquuq aadana kusheega ay u doodaan bannaanka ayay usoo baxday cunsuriyadooda aragtidooda marka lagu fiiriyana waxaa bani aadam ah yahuudda nasaaraha borotistaha iyo kuwa kaathooliga ayaa lagu yidhi maqaalka ay bahisay muasasada asxaab ay ka hadashaa afka alqaacida wuxuu dhinaca kale maqaalka soo hadal qaaday tallaabooyinka ay qaadeen dowladaha carbeed iyo kuwa caalamka islaamka kuwaasoo uu sheegay in ay ismuutiyeen kulamada ay qabanayaan in lagu joojin karo dhiigga khaza laakiin waxaa laga sugayey waaba haddii ay dhab ka tahay uhiilinta filistiin waxay ahayd in ay dhaqaajiyaan ciidamadooda waddamada lubnaan masar urdun iyo bilaadul xarameyn waxaa ugu weyn ay dowladahani sameeyeen waxay ahayd inay u ogolaadeen shucuubtooda in ay ku nafisaan dibadbaxyada waana xaalad aan caro gelinayn maraykanka iyo gabadhiisa yar ee kayaanka sahiyuuniyadda waxaan isweydiinayaa aawa shacabka muslimka ah ee carbeed ee degaa jasiiradda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam miyuu ka qayb galay banaanbaxyada mise waxaa u diiday amiir minshaar iyo walaalihiisa doqonnada ah ayuu leeyahay saalim al-shariif oo ah qoraaga maqaalka wuxuu sidoo kale qoraagu fariin gaar ah u diray muslimiinta masar iyo cid waliba oo damiir leh oo ka mid ah ciidanka waddankaas wuxuuna yidhi dadka xortaah ee masar joogaa iyo cid waliba oo ay qalbigiisa ku hartay dadnimo iyo dulmidiidnimo kana mid ah ciidanka waxaan ku leeyahay maraali ayaad ka tihiin halka uu ku biyo shubtay xaalkiina miyaydaan jecleen inaad ka mid noqotaan ciidanka ugu khayrka badan ee dhulka jooga oo aad qaadaan calankala dagaalanka yuhuudda iyo kuwa garabka u ah wallaahi dadka idinka hooseeya xitaa kuma sabri lahayn waxay samaynayaan yuhuudda siisi iyo saraakiisha ciidanka iyo sirdoonka maalmaha soo socdana waxaan idinka sugaynaa wax weyn haddii kale soo ma ahan ogaada in inta ay dunyada jirto laysku ceebeen doono khudlaankan aad ku samayseen reer khaza ayuu yidhi saalim al-shariif mu'asasada asxaab ayaa tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta al aqsa waxay baahisay silsilado maqaalaad ah oo lagu dhisayo wacyiga ummadda waxaana muuqataa in mu'asasadu ay heegan gelisay kawaadirteeda rugcadayaasha ah si ay u garab istaagaan muslimiinta khaza البريخسجان تاريخي أنا لو جفا إذا أمدا مسلم كأه بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
caalamul yoom ayaad dhegeysanaysaan iminka kusoo dhowaada xubinta guuxa dunida oo alaabaan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka waa kan walaalka maahir aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix bismillaahi araxmaan araxiim ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa sheegay in howlgal culus oo qarax ah ay ku burburiyeen gaari gaashaaman oo ay wateen ciidanka dowladda riddada ah ee maali kadib markii ay ku qarxiyeen waqooyiga waddankaas bayaan kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in qaraxan oo ahaa mid xoogan oo si gaar ah kaga dhacay waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka qoondaam iyo toonka mujaahidiintu wax faahfaahin ah kama aysan bixin qaraxan qaraxan ayaana dhacay subaxnimadii hore ee isniintii shalay waxaana howlgalkan uu ka mid yahay howlgallo xiriir ah oo maalmihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam ay ka wadeen waqooyiga waddanka maali weerarkan ayaa sidoo kale kusoo beegmaya xilli weerar culus oo cagmarin ah ay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta alqaacidada maali ku qaadeen saldhig ciidanka dowladda riddada ah ee waddankaasi ay ku lahaayeen magaalada jiibu waxayna mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta saldhigaas iyo dhammaan wixii agab ahaa ee dhexyiilay wararka ka imaanaya waddanka kanada ayaa sheegaya in weerar qarax ah lagu beegsaday xarun weyn oo ay leeyihiin yahuudda taasi oo ku taal magaalada monterial ee waddankaasi kanada ilwareedyo maxalli ah ayaa xaqiijiyey in weerarkan loo adeegsaday dhalada nooca maaltoofka loo yaqaan oo ka mid ah aaladaha loo adeegsado burburinta sidoo kalena lagu gubo gaadiidka iyo xarumaha ra-iisul wasaaraha waddanka kanada justin taradu ayaa war uu soo saaray si kor loogu cambaareeyey weerarkan ka dhanka ah dadka yuhuudda ee ka dhacay gudaha waddankiisa wuxuuna weerarkan la xiriiriyey weerarada yuhuud nacaybka ah ee dhowaan ka dhacayay gudaha waddankiisa isagoo sii hadlayey ayuu ra-iisul wasaaraha waddanka kanada yidhi falalka socda iyo rabshadaha ka dhanka ah yuhuudda waa wax laga xumaado oo aan la aqbali karin waa in si deg deg ah loo joojiyo oo aan dhammaanteen si wadajir ah uga hortagnaa falalkaas nacaybka ku dhisan ayuu yidhi gaalkaas agaasimaha guud ee yuhuudda kanada ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in xarunta la weeraray ay lahaayeen dad yuhuud ah balse markii qaraxa lagu weerarayay xaruntaasi aysan jirin cid ku sugan gudaha xarunta waxyeelada ka dhalatayna ay u badan tahay buu yidhi burbur gaaray dhismaha xarunta ninkan yahuudiga ah ayaa sheegay inuu aad u cambaaraynayo weerarada soo noqnoqday ee yahuud nacaybka ah ee gudaha waddanka kanada lagula beegsanayo dadka yahuudda ah ciidamada dowladda ruushka ayaa u ruqaansaday magaalo istaraatiiji ah oo ku taal bariga waddanka ukrain halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada milatariga dalka kanada magaaladan ay ku sii siqayaan ciidamada dowladda ruushka ayaa ah magaalada lagu magacaabo afdiifka oo dhacda bariga ukrain waxaana halkaasi ka socda isku dhacyo hubaysan oo dhinacyada u dhexeeya madaxa milatariga ee magaalada afdiifka ugu magacaaban dowladda ukrain vitali barabash ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in ciidanka ruushka ay dhowr jiha ka soo weerareen magaalada islamarkaana ay xaaladdu tahay mid adag dagaaladan dib uga soo cusboonaadee bariga ukrain iyo taqadumka ciidamada ruushka ayaa kusoo beegmayay xilli dowladda ukrain ay maalmihii lasoo dhaafay sheeganaysay inay hakisay duulaanada ciidanka xukuumadda moscow ciidamada ruushka ayaa tan iyo bartamihii bishii lasoo dhaafay ee oktoobar weeraro dhulka iyo cirka ku qaadayay magaaladan istaraatiijiga ah ee afdiifka taasi oo xudun u ahayd dagaaladii ugu dambeeyey ee dowladahan ku dhex mara bariga waddankaasi ukrain dhanka kale xukuumadaha kiyef iyo washington ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan ballaarinta hubka ee ay dowladaha reer galbeedku ugu deeqayaan dowladda ukrain si ay isaga caabiso weerarada kaga imaanaya dhanka ruushka xukuumadda fadhigeedu yahay kiyef waxay sheegtay in heshiiskan uu wax badan ka saacidi doono ukrain walow dowladahan ay tan iyo bishii hore ee oktoobar dowladda ukrain ka sheeganaysay inay ka gaabiyeen taageeradooda milatari ugu dambeyntiina maamulka khaza ayaa shaaciyey in shuhadada magaalada khaza ay gaareen in ka badan shan iyo toban kun oo qof kuwaasi oo ku shahiiday duqaymihii wuxuushnimo ee maamulka yuhuuddu ay ka wadeen waqooyiga khaza intaan lagu dhawaaqin xabad joojinta shuhaadada magaalada khaza waxaa ku jira lix kun boqol iyo konton carruurah iyo afar kun oo haween ah tiradan ayaana korortay kadib markii dhismayaasha hoostooda laga soo saaray tobannaan shuhaddo ah iyo shuhaddo kale oo laga soo ururiyey waddooyinka kumanaan kale ayaanan weli nolol iyo geeri midna lagu heynin xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka maxamed xasan alfaatix iyo barnaamijka caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
xubinta wargeysyada waa xubin maalinle ah oo barnaamijka caalamul yowm uu ku soo gudbiyo falanqayntii ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda iyo dhacdooyinka caalamka waxaa alaaba xubintan halkan inooga soo jeediya walaalaha kale ah cabdifataax bumuxsin iyo sayib cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix ku soo dhowaada xubinta wargeysada canaawiinta maanta aan ku falanqayn doonno waxaa ka mid ah dowladaha itoobiya iyo eritariya oo u diyaar garoobaya dagaal dhex mara haddaba maxay salka ku haysaa xiisadaha labadaasi dowladood sidoo kale xubinta wargeysada canaawinta aan ku falanqayn doonno waxaa ka mid ah madhabba in jo baydhan uu shaqaalaha aqalka cad ka diiday kuna adkaystay inuu sheego been abuurkii afartanka carruur ee laga gowracay maamulka gumaystaha yuhuudda canaawintaas ayaan falanqayn doonnaa aan soo dhoweeyo walaalka cabdulfataax abumuxsin cabdifitaax bal maanta waxaa inoogu bilowdaa wargeeska wax ka qoray dagaallada ay u diyaargaroobayaan dowladaha eritariya iyo itoobiya iyo xiisadda labadaasi dal waxa ay salka ku hayso
aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb Een, wargeyska the national interest oo ka soo baxa dalka maraykanka ahna majalada bishiiba mar soo baxda isla marhaantana ka faalloota arrimaha dibadda ayaa wax ka qoray ee xasaradda sii karar qaadanaysa ee ka taagan gobolkeenan geeska afrika taqriirka majalladan lagu daabacay ayaa lagu sheegay suhaybow in uu jiro ififaallo muujinaya in itoobiya iyo eritreya ay isku diyaarinayaan dagaal culus oo dhex mara labada dowladood ee dariska ah gulufka colaadanna hadda waxaa si aad ah looga dareemayaa xuduudda labada dal ee maqaalkan oo uu qoray suhebow cilmi baare ka tirsan ee barnaamijka daraasaadka amniga dowliga ah ee jaamicadda yeel ee dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in ififaalaha muujinaya in xiisaddani ay cirka isku sii shareerayso ay ka mid yihiin hubka imaaraadku ku daabulayo itoobiya iyo sidoo kale turkiga oo diyaarado droonis ah u diraya adisababa ee sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in itoobiya iyo eritreya ay ku howlan yihiin suhebow ee sidii ay u kordhin lahaayeen abaabulka ciidankooda ee ku sugan xuduudda labada dhinac ee cilmi baaraha warbixintan qoray suhebow oo lagu magacaabo gawitam ee gabriel wel ayaa sheegay in xiisadda itoobiya iyo eritreya ay soo bilaabatay ee wixii ka dambeeyey ee markii dowladda xabashida iyo jabhadda tigreega ay heshiis nabadeed ee sanadkii lasoo dhaafay ku gaareen ee magaalada britoria ee dalka south africa ee wuxuuna intaa raaciyey in heshiiskan uu kala furfuray isbahaysi gobolkan ka dhisnaa oo ujeeddadiisun ahayd in lagu qamciyo ee qowmiyadaha waaweyn ee gobolka geeska afrika ee hubaysan oo ay ka mid yihiin oromada tigreega iyo banishanguulka qoraagu waxa uu sheegay suhebow in isbahaysigan ay hormuud ka ahaayeen saddex hogaamiye oo gobolka ka tirsan waxayna kala ahaayeen ra-iisul wasaaraha itoobiya abi axmed iyo madaxweynaha eritreya asayas afawarki iyo madaxweynihii kooxda riddada ee hore maxamed cabdulaahi farmaajo ee isbahaysiganna waxaa la dhisay labadii kun iyo siddeed iyo tobankii balse waxa uu qoraagu sheegay in gebi ahaanba hadda uu fashilmay ee kadib markii ee dowladda itoobiya ee dhaqaalaheeda uu dhulka ku dhacay ugu dambayntiina suhaybow ee wargeyska the national interest waxa uu sheegay in xiisadda hadda ka dhexaysa etoobiya iyo eritreya ay cirka isku sii shareertay kadib markii ra-iisul wasaaraha etoobiya dhowaan uu sheegay in dalkiisa uu xoog iyo xeelad tay ahaataba uu ku raadsan doono xaqiisa taariikhiga ah ee uu ku sheegay inay ku leeyihiin ee biyaha badda cas sidoo kale suhaybow xiisadda waxaa cirka ku sii shareeray dhoolotus militari oo bishii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalka etoobiya gaar ahaan magaalada adisababa halkaasi oo ciidanka militarigu ay ku dhawaaqayeen halkudhigyo ah badda annaga ayaa iska leh maraakiibtana annaga ayaa iska leh taasi marka waxay muujinaysaa suhaybow in dowladda etoobiya ay doonayso inay xoog ku qaadato mid ka mid ah dekedaha ugu muhiimsan ee badda cas dhinaca kale madaxweynaha maraykanka ayaa la sheegay in la taliyaashiisa uu ka diiday inuusan ka been sheegin in afartan carruur ah ay dileen muqaawamada filistiiniyiinta haddaba arrimahaasi yaa wax ka qoray suhaybow waad mahadsan tahay walaalka cabdulfitaax arrintaas waxaa wax ka qoray wargeeska washington post cabdifitaaxu wargeeskan waxa uu tilmaamay in madaxweynaha maraykanka jo baiden ay shaqaalaha aqalka cad ay kula taliyeen in uusan ku dhiiran been abuurkii laga sameeyey kooxaha muqaawamada filistiin ee ahayd inay gowraceen carruur yahuud ah cabdifitaaxu sheekadan waxaa loogu magacdaray sheekadii afartanka carruur waxayna soo ifbaxday kadib dagaalkii toddobadii oktoobar ee ay kooxaha muqaawamada filistiin ay ku qaadeen deegaanada yuhuudda xoog ay ku haystaan asalkeeda waxaa soo tebisay warbaahinta yuhuudda waxa ay sheegeen in muqaawamadu ay gowraceen carruur yuhuud ah kuwaas oo tiradooda lagu sheegay afartan carruur ah arrintaasi waxay dhalisay in madaxda yuhuudda ah warbaahinta ay hadalkaasi la soo hor istaagaan kadibna waxaa sidoo kale hadalkaasi ku waafaqay madaxda ameerikaanka ah oo ugu horeeyo madaxweynaha maraykanka jo baiden jo baiden tobankii oktoobar isagoo jeedinayey khudbad uu ku garab istaagayay maamulka gumaystaha yuhuudda ayuu soo hadal qaaday afartankan carruurta ah ee la sheegay inay gowraceen kooxaha muqaawamada filistiin balse cabdifitaaxu washington post waxa ay tilmaamaysaa in shaqaalaha aqalka cad bayden markii uu diyaarinayey khudbadda ay kula taliyeen inuusan warkaasi sheegin maadaama wax xaqiiq ah aanan loo haynin balse madaxweynahooda ayaa ku adkaystay inuu warkaasi sheego warbaahinta ayuuna la soo hor istaagay taasi oo dhalisay fadeexad wax yar kadib khudbaddii bayden aqalka cad war ayuu soo saaray waxa uu ku sheegay inaysan haynin xaqiiqada warkaasi sheegaya in muqaawamadu ay gowraceen carruur yahuud ah in cabdifitaaxu madaxweynaha maraykanka jo baiden waa nin da ah waxa uu kor u dhaafay siddeetanka sano waxaa la sheegay inuu yahay nin aan xakamayn karin shucuurtiisa cabdifitaaxu ninkan waxyaabihii laga diiwaan geliyey inta ay socotay qaswada duufaanta al aqsa waxaa ka mid ahayd in shan iyo labaatankii oktoobar khudbad uu jeediyey uu ku sheegay in uusan rumaysnayn warka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka magaalada khaza ee ay ku sheegtay tirada dhimashada duqeymaha yuhuuddu ay ka geysteen magaalada khaza waxa uu sheegay in tiradaasna uusan rumaysnayn oo ay tahay tira ka badbadis ah sidoo kale cabdifitaaxu waa la xasuustaa ninkan mowqifkii uu qaatay markii yuhuuddu xasuuqa ay ka geysteen cisbitaalka almacmadaani waxa uu sheegay waxa uu maamulka gumaystaha yuhuudda uu ku waafaqay warkii ay ka soo saareen dhacdadaas oo ay ahayd in mid ka mid ah kooxaha muqaawamada filistiin saaruuq ay ku dhufteen cisbitaalka sidaana uu khasaaraha ku yimid jo baiden mar uu hadlayay waxa uu sheegay in maamulka gumaystaha yuhuudda uusan ahayn cidda ka dambeeyey weerarkii cisbitaalka almacmadaani ee cidda falkaasi geysatay ay yihiin kooxaha muqaawamada filistiin cabdifitaaxu ninkan markii ay bilaabatay qaswada duufaanta al aqsa kadib wuxuu ka degey magaalada talaabiib ee caasimadda maamulka gumaystaha yuhuudda wuxuu maamulkaasi ku taageeray lacag balaayiin doolar ah isagoo sidoo kale halkaasi u diray hub hubkaasi waxaa lagu xasuuqay shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada khaza cabdifitaaxu waxaa la sheegaa jo baiden in uu yahay madaxweyne maraykan soo mara kii ugu taageerada badnaa maamulka gumaystaha yuhuudda tirakoobyo la sameeyena waxa ay muujinayaan in dadka yuhuudda ah ay ninkan aad u taageersan yihiin waxaa la tilmaamay in toban mar uu booqday deegaanada yuhuudda xoog ay ku haystaan isagoo madaxweyne ah iyo isagoo madaxweyne ku-xigeen ah iyo weliba isagoo ah xildhibaan ka tirsan maraykanka mar uu hadlayey cabdifitaaxu waxa uu sheegay inuu yahay sahyuuni inaad sahyuuni noqotona kuma xirna buu yidhi inaad tahay qof yuhuudi ah taasi waxa ay muujinaysaa halka uu ka taagan yahay taageerada uu hayo maamulka gumaystaha yuhuudda xubintii wargeysyada maanta waa naga intaa gebi ahaanba intaas ayaan kusoo gebagabeynaa caalamulyoom sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا